shacabka magaalada muqdisho way ballandaah furay aqoon kororsi ka saabsan koronqaadow ka aqoonto xirfado dhallinyarada ee hanaanka doorashooyinka dimuquraadiga ee golayaalka deegaanka iyo gobolka banaadir tababarka wayba furay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboox iyo hogaanka dhallinyarada gobolka gudoomiyaga ururka dhallinyarada gobolka banaadir mudane cumar cabdiraxmaan macow cumar faaruuq oo madaluku dawahiya sheegay in dhallinyarada gobolka banaadir yo eetan dhawaayaan in dalkuusa ambaha doorasho qof i cod e ohyo markaasayti iyo dhiibadaayaan dadka fadaayaan iniyo dooradan hogaanka matelow mustaqbalka ahmiyadda iyo aqoonta xirfadda dhallinyarada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka waxay muujinaysaa in dhallinyaradu yihiin lafdhabarta bulshada waana muhiim in loo diyaariyo inay noqdaan hogaamiyaal go-aan qaatayaal ah si horumarinta arrimaha dimuquraadiyadda ay qeyb uga noqdaan dimuquraadiyaddu ma aha keliya codbixin balse waa hanaan u baahan aqoon xirfad iyo faham qoto dheer kuwaas oo dhallinyarada ay ka faa-iideysan karaan si ay doorka ugu muhiimsan ee dalkooda maxaliga kaalin uga qeybkaalin uga qaataan waxaa kor loo qaadi doonaa kobcinta wacyigooda arrimaha dimuquraadiyadda dhallinyaradu waa inay fahmaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda waana inay ogaadaan xuquuqda codbixinta iyo doorka ka qeybgalka iyagoo ilaalinaya iyagoo yacni maxaa la yidhaahdaa doorashooyin qofka codka ah ka faa-iideysanayo gudoomiye yaboox gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ya sheegay in ujeedka tababarka u seeya sidii korlanka qaada lahay wacyiga dhallinyarada ee arrimo doorashooyinkaas iyo faham guud iyo unku qaadan xuquuqdiyo aas-aasiga iyo kaleynka qaybgalka siyaasadda londonye wacyiga dhallinyarada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka kusoo wajahan sidii maaragtay ay uga qeyb qaada lahaayeen maadaama dhallinyaradu ay tahay lafdhabarta bulshada gaar ahaan bulshada gobolka banaadir degan dabcan waa muhiim in dhallinyaradu dowrkeeda qaadato waa muhiim in codkooda ay ku doortaan waxa ayagu ay rabaan qofka ay rabaan inuu hogaamiyo qofka ay rajaynayaan berri inuu maaragtay isbeddel ku sameeyo magaalada caasimadda ah ee dalka meeshii laga hogaaminayo ah dowladda federaalk soomaaliya ee weybawada dadaalika eedan in dalka kudhayda doorasho qof iyo cod e taasaytoo bulshada badinshayo si eedahan dhawaayeen